kulan ay maanta isugu yimaadeen in ka badan toddoba iyo labaatan xisbi oo ah xisbiyada aan la aqoonsanayn ee ka jira magaalada muqdisho iyo qaar ka mida gobollada dalka ayay kusoo bandhigeen aragtidooda ku aadan hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka iyo hanaanka ay u qabsoomi karaan doorashooyin loo wada dhan yahay xisbiyada ayaa soo saaray bayaan ka kooban afar bog oo ay si weyn ugu lafagureen qaabka ugu habboon ee ay doorashooyin uga dhici karaan dalka marka la gaaro sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana ay sheegeen in doorashada ay noqoto mid ku salaysan nidaamka xisbiyada siyaasadeed islamarkaana laga qaybgeliyo odayaal dhaqameedka maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo xusay in nidaamkani la imanayo inuu xaaladda siyaasadeed ee iminka jirta uu horumariyo uuna gaarsiiyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee la tiigsanayo gebagabadii kulanka ayaa cabdulqaadir sheekh ismaaciil oo ka tirsan xisbiga tayo waxa uu v o a uga warramay ujeeddada isu imaatinkooda kulanka maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaad la socoto waddankeennii wuxuu ku yimid dariiqulmasduud ama jid xiran ayaa ka hor yimid calaamad su'aal ayaa waddanka saaran oo macnaheedu uu yahay xaggeed u socotaa labadii kun iyo shan iyo tobankii diseembar baad maraysaa ee xaggee u socotaa marka jawaabtii xaggeed u socotaa ayaa xisbiyadani isugu yimaadeen waana sida ay maantay soo bandhigeen ayay jawaabtii noqotay sidaas ayaana xisbiyadu isla qaateen toddobiyo labaatan xisbi ayaa halkan maantay ku saxiixay aragtidaan soo gudbinnay waa qaabkii doorashadu u dhici lahayd oo ku salaysan qaab ummaddoo dhan ay ku wada dhan tahay dembiil ku wada jirto xisbiyadii odayaashii culamaauddiinkii ururadii bulshada dhallinyaradii cid waliba ay ka qayb qaadan doonto qaab xisbiyeed iyo qaab maamul goboleedna ku imaan doono sidoo kale doctor saadiq eynow oo ka socday xisbiga midnimo ayaa sheegay in aragtida ay maanta soo bandhigeen looga gudbi karo qaabkii horay wax loogu soo xuli jiray ee four pointy five-ka aragtidu waxaa weeye horta hadafka koowaad in doorashada lix iyo tobanka ah laysla riixo moodelkii saxa ahaa oo dadku ay uga bixi lahayn soomaaliya uga bixi lahayd fadhiidnimada moodel saxa oo looga gudbo barnaamijyadan afarta ee hadda taal ee aanan u cuntamin in bulshadu ay horumar ku gaadho hadday tahay tan hadday tahay tan ah gobollada hadday tahay tan ah maamul goboleedyada aragtiyaalkaasoo dhan kii la qaataaba waxaa weeye dabar dadkii ku xidhan ayaan meeshooda ka kacin sababtoo ah ninka lagu soo doorto gobol ama beel ama wax la mid ah oo ka yimaada gobol ka mid ah gobolladaas waqooyiga iyo kan gobollada ufu koonfur ka yimaada markay baarlamaanka soo wada galaan wax isku barnaamija ma aha taasaa waxay keenaysaa qofkii inuu afar sano kursi iska fadh laakiin xisbigu wuxuu keenayaa moodalkan aan wadno waxaa weeye dadkii ha laga wada tashado ha lala wada tashado oo taladii wax lagu dhisi lahaa ha laysla lahaado si meeshii loo hayaami lahaana ay u caddaato loo wada ogyahay ay kulankooda ku soo bandhigeen xisbiyada siyaasadeed ee aan weli la aqoonsan ayaa waxay aaminsan yihiin inuu yahay nidaam fudud oo aan isqabqabsi lahayn sida uu qeexayo muxudiin maxamed xaaji oo ka mid ah xisbiga kulan waxaan anigu isleeyahay hanaankan hadda dadweynahoo dhan oo hanaan loo dhan yahay ah oo dadweynahoo dhan iyo qaybaha kala duwan ama jilayaasha firfircoon oo dhan inay ka qayb galaan waa arrin muhiim ah oo fududayn karta inaan u gudubno marxaladda kale oo ka duwan qaababka hadda ee lagu jahwareersan yahay nidaamkan barlamentariga sidiisaba waxaa loogu talagalay in xisbiyo siyaasadeed waxay soo doortaan ay ahaadaane axsaab in dad ka yimid qabiilo ka yimid ma ay ahayn inuu nidaam barlamentarian oo barlamaania ma iswaafaqayaan waxyaabaha isqaqabsiga keena inta badan wuxuu ka yimaadaa waxay ku yimideen waddada ay ku yimideen waddo aan saxnayn ah oo ah waddo qabiil ah haddii axsaab ku yimaadaan way sahlanaanaysaa axsaabta kii aqlabiyad haysta ayaa xukuumad dhisaya haddii kalena buu samayn doonaa ama dad isu tegey ka bacdina waxaa imaanaysa dad muwaafaqa ah oo barlamaankiina aqlabiyad ku haysta xukuumad iyo madaxweyne iyo barlamaan wada shaqayna ayaa imaan kara oo ummadda masaalixdooda qaban kara shacabkana axsaabta kale ka harta ama wixii ka harana dee waxay ciyaarayaan doorka mucaaradka oo dhaliilaha iyo waxay tusin doonaan wixii qaldama marka waa arrin aad u sahlan baan leeyahay ugu dambayntii guddoomiyaha xisbiga isbahaysiga nabadda cabdulaahi sheekh daahir ahna madaxa guddiga qabanqaabada ee xisbiyada maanta kulanka yeeshay ayaa si kooban uga warbixiyey bayaanka ay soo saareen iyo qaabka uu ku hirgeli karo ama ay bulshada uga dhaadhicin karaan waxaa uu ku hirgeli karaa waa ujeeday maanta waxaan u bandhignay dhaqankii waxaan u bandhignay haweenkii waxaan u bandhignay dhallinyaradii waxaan u bandhignay qaybihii bulshada oo dhan siyaasiyiintii sida aad arkaysay waxaa kaloo jiro guddi gaar ah oo aan u saarnay oo xisbiyada soomaaliyeed ka mid ah sidii ay waxaan u fuli lahaayeen oo ay lafdhabar ugu naqo lahaayeen guddigaas waxaa u ah isku xire nin la yidhaahdo doctor cabdirasaaq axmed waxaa kaloo oo isaga isku xiraha ah waxaa ku-xigeen isku xire u ah ambasador axmed macalin fiqi oo ah xokeeyaha guud ee xisbiga daljir waxaa afhayeen u ah ee, cabdulqaadir barnaamij oo ah guddoomiyaha xisbiga kulan ee, waxaa loo xil saaray waxaa dibadda loosii xil saaray sida aad taqaaniin ra'iisul wasaarihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah guddoomiyaha ee, xisbiga tayo iyo guddoomiyaha xisbiga hiil qaran brofesor cabdi ismaaciil samatar oo aan u xil saarnay inay di- iyaguna dibadda barnaamijkan dadka oo qurba joogta ah iyo dadka international community-ga inay arrintan ay ka dhaadhiciyaan sidaa darteed guddigan ayaan u xil saarnay annagana waxaan ka shaqayn doonaa ee, dadka wixii aan gaarsiinay wixii su'aalo ka soo noqon inaan ka jawaabno kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan baarlamanka soomaaliya odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho